فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد asalaamu calaykum waraxmat ullaah kulan wanaagsan ku soo dhowaada qodobada caawa aan idinkagu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada alkataa'ib oo sii daysay qaybta shanaad ee tixanaha geeddigii gurguurte guulmise gebidhaclayn warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa maxay tahay sirta ku jirta sababta ay dowladda federaalka muusikada ugu garaacdo askarteeda iyo saraakiisheeda marka ay dhintaan oo meydkooda la aasayo waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa sidoo kale idinkugu soo gudbinaynaa wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waxaan ugu horrayn barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dowladda federaalka ayaa xilka ka qaaday taliyaha ciidamada badda wareegta ka soo baxday taliyaha ciidamada dowladda federaalka odowaa yuusuf raaga ayaa xilka looga qaaday taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdi war sami macalin taliyaha xilka laga qaaday ayaa lagu eedeeyey masuqmaasuq waxaana ku socda baadhitana lagu caddaynaya eedda loo soo jeediyey horaan waxaa sidaan oo kale xilka looga qaaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo iyagana lagu eedeeyey masuqmaasuq iyo wax isdabamareen tobannaan ruux ayaa ku shahiiday kuwo kalena way ku dhaawacmeen duqima ka dhacay marinka go'doonsan ee khaza iyadoo ay xaaladda aad u adag ka jirta guud ahaan mandiqada go'doonsan ee khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay duqin aad u xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas ay ku dileen afar ruux oo shacab ah halka ay dhawci kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale wararkii naga soo gaaraya marinka khaza waxay sheegayaan in halkaasi uu ka jira qabow aad u daran dadka shacabkan ay ku nool yihiin xalad aad u daran oo qabow ah teendhooyinka ay ku hoyanayeen dadka barakacayaasha ayaana waxaa la sheegayaa inay biyuhu qaadeen maadaamaay halkaasi ka dayeen roobab mahiigaan ah subaxii hore maanta waree soo saartay wasaaradda caafimaadka ee qidaaca khaza ayaana waxay ku sheegtay inuu khaza ku dhintay canugii shanaad sabab u ku aadan qawlka daran ee halkaasi ka jira xaaladani adag ayaa waxaa dhanka kale barbar socoto duqeymo xoogan oo xagga cirka ah kuwaasoo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda islamarkaana sababay khasaare kala duwan gumaystaha yuhuudda ayaa si rasmi ah u shaaciyey in netanyahu laga helay cudurka kansarka qanjiraha ee burustaate janaalka labiyo tobanee cibriga ayaa xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu oo toddobaatan iyo shan jir ah laga helay kansarka qanjiraha ee burustaate netanyahu ayaa waxuu weli ku jira isbitaalka gaaraan qaybta gargaarka deg dega iyadoona uu halkaasi qalin ku maray xafiiska ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa waxuu sheegay in netanyahu loo wareejiyey qaybta daryeelka deg deg ee dhulka hoostiisa ku taalo xaruntaasoo si aadah loo ilaaliyo waxaana la filaya inuu ku jiro isbitaalka si loo ogaado xaaladiisa caafimaad maalmaha soo socda wararka qaar ayaa waxay sheegayeen netanyahu xilka ra-iisul wasaare masiku meel gaar ahaan ugu sii dhiibay ku-xigeenkiisa netanyahu oo ah dembiila dagaal ayaa muddo afar iyo toban bilooda xasuuq ka wada marinka go'doonsan ee khaza waxaana xanuunkiisa aad ugu farxay inta badan bulshooyinka caalamka ku dhaqan xubno ka tirsan booliiska waddanka masar ayaa ku dhintay kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay hamamka gaaska oo ka dhacay gudaha waddankaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa waxay shaaca ka qaaday in saddex ka mid ah ciidamada booliiska ay ku dhinteen qarax ka dhashay hamamka gaaska iyadoo dhan ka kala sheegtay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen laba askari oo kale askarta ku dhimatay qaraxa ayaana waxaa ka mid ah sargaal sare bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaana waxaa lagu sheegay in qaraxani ka dhashay gaaska u yimid kadib dayactir ay booliiska ku samaynayeen baqaar ku yaala xarun lagu tababara booliiska oo ku taala gudaha waddankaasi laamaha ammaanka ee dalka masar ayaa waxay dhankoodu sheegeen inaysan jirin cid lagu tuhmaya in dhacdadani ka dambeyso mareykanka ayaa koloniya milatari u diray xulifadiisa dalka suuriya iyadoo ay weli socdaan dagaalada adag ee u dhexeeya ciidamada kurdiyiinta ee uu maraykanku taageerayo iyo kuwa xukuumadda cusub ee suuriya ayaa waxaa la soo sheegaya inuu maraykanka taageero milatari uu soo gaarsiiyey ciidamada kurdiyiinta ilo gobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan maraykanka ay gudaha u soo galeen dalka suuriya tan iyo markii la riday nidaamka bashaar al asaad iyagoona ka soo tallaabay dhanka xadka uu dalkaasi la wadaaga ciraaqa wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in koloniyadan ay ka koobnaayeen lixdan baabuuro sida hub rasaasi agab iyo ciidan kuwaasoo u soo jeestay dhanka saldhigga ciidamada kurdiyiinta ay ku leeyihiin gobollada hasaka iyo daarusuur diyaaradda ayaa ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee dalka jarmalka wararka ka imaanaya dalka jarmalka ayaa waxay ku waramayaan in diyaaraday ku burburtay geegada starged ee gudaha dalka jarmalka warbaahinta ka soo baxda dalka jarmalka ma aysan ilaa yimin ka shaacin xaddiga khasaaraha ka dhashay shilkan diyaaradeeda waxaa maalmihii lasoo dhaafay lasoo tebinayay shilaal diyaaradeed oo ay ku nafwaayeen tobanaan ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kaloo aad u fara badan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan alkataa'ib ayaa baahisay qaybta shanaad ee tixanaha geedigii gurguurte guul mise gabi dhaclayn waxaa warbixintan idinku soo maqan ku eegaya weriye yaasir cabdulaahi
بسم الله الرحمن الرحيم
waa qaybta shanaad ee taxnaha geedigii gurguurta guula mise gibidhaclayn oo ay muwasasada warbaahineed ee alkataa'ib ku falanqaynayso colkii labada sano ahayd uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ugu guuldaraysatay inay wax u qabato dadkii ay sheegaysay inay iyadu dowlad u tahay masaa'ib rabbaani oo dalka ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaana bannaanka soo dhigay in xasan sheekh maxamuud aanu dhib mooye dheef ugu maqnayn ummadda soomaaliyeed fatahaadihii dalka ku dhuftay gaar ahaan gobollada geda iyo hiiraan ayay dowladda xasan sheekh maxamuud indhaha ka fiirsatay heer xitaa ay musuq maasuqday intii yareed ay beesha caalamku soo siisay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ayaana qiraya sida filimka lagu soo bandhigayo inaanay dowladda federaalka waxba ka qabanin masaa'ibta iyo culeysyada qabsaday shacabka soomaaliyeed waxaad mooddaa gobolkii gado in uu ireland jasiirad noqday ku xiran dowladda kenya ee soomaaliya aan u furnayn ee aan lahayn buundo ee dadkii uusan gaarin gargaar ee dadkii ay tabaalaysan yihiin dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaankii ilaa iyo hadda waa yaallaan lama qaadin dowladdaa waxay tiri annaga qaadayna ma qaadin waxay kirayn la-adaa dowladdii diyaarad fokar ahoo shan kun oo dollar oo dadkii xataa wixii inaan la gaarsiin karin oo caqabado ay dowladda dhexdeeda ay ka jiraan oo la leeyahay raashin gargaar u yimid hala canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn la xayiraayo la caqabadaynayo iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii dhulka ay ka taliso dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda naftooda culaysaa ka jiro
si ka duwan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waajahaysa dagaal adag ayaa haddana dhanka kale waxay mas-uuliyad iska saartay u gurmashada dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga wuxuu filimka soo gudbinayaa howlo ballaaran oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool deegaanada fatahaaduhu saameeyeen daaweynta dadka bukaanada ah iyo in la siiyo gurmad raashiin oo kala duwan kuwaasoo labadii sane ee ugu dambeeyey maamulada wilaayaadka islaamiga gaarsiiyeen dadka tabaalaysan
magacayga waxaa la dhahaa qureesh cumar cabdi yaa laydhahaa oo waxaa degan yahay hawaayi alxamdulilah biyana baabi'iye mujaahidiinta culammada maanta waxaa noo keenay raashin fara badan aan ku farxanay aadi aadi raashinkana waxaa ka mid eh sokor bariis bur timir alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahow gaadan buurkan saaran dab allah ka kiya ayakana guul allah ka siiyo sida ka muuqata isdaarka mas-uuliyiinta sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka iyo qeybaha kala duwan ee maamulada islaamiga ayaana u kala harin howlaha gurmadka ah waxayna tilmaameen in tani ay tahay waajib diinad iyo xuquuq ay ka mudan yihiin dadkooda ay gudanayaan
dadka mujtamaca annagaa ka mas-uula annagaa ka dhalannay annagaa ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yacni shaqadatan inaan qabanno waxay u baahan yihiin inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idankiisa gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobonnimadoodii gacan aan ku difaacanno gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno
mid ka mid ah furimaha dagaalku uu xasan sheekh maxamuud ku sheegay inuu ku weerarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaa dagaalka fikriga ah filimka ayaa soo bandhigaya sida uu ugu guuldareystay xasan sheekh maxamuud inuu ummadda soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in isaga iyo shisheeye ay isbarkan yihiin ay ku taagan yihiin waddo sax ah wiilasha xurnimadoonkaana ay yihiin kuwo khaldan
منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله si looga hortago lala dagaaleedka xagga fikriga ah waxay maamulada wilaayaadka islaamiga abaabuleen kulmo ballaaran oo la isugu keenayo hormuudka bulshada oo isugu jira culimmada waxgaradka iyo mas-uuliyiinta waxaana dhammaan kulamadaas ka soo baxay in la isgarab taago mujaahidiinta laguna hortago gulufka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga wadaadidii ay dowladda federaalka ku kulmisay hoteelada dhagaxaanta lagu soo gadaamay ee muqdisho ayaa noqday kuwo lagu maadeystay ayna ku dhiiradeen hogaamiye kooxeedyadii muqdisho ee raggii shalay ee fadwoonayey oo anigoo kale ka soo dhigayay xaaraanta naga dhigayey oo dad wax un ka shaqaynaya naga dhigayay maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos ka sii hooseeyey jooga ee kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebinay gaalada salaanteed maanta gaaladii hoos joogaan war culumanimadu midday munkar kuu dirta maaha war culumanimadu waa midday cabsi ilaahay iyo maaragtay midnimo jacayl ummadeed midday ka shaqaydo wanaag ka shaqayda wey لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما labada sane uu xasan sheekh maxamuud duulaanka ku ahaa wilaayaadka islaamiga waxay xeryaha tababarada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galeen kumanaan dhallinyaro jihaadoon ah kuwaasoo kicisay fataawadii culimmada iyo istinfaarkii hoggaanka mujaahidiinta شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الليل dhanka warbaahinta dowladda federaalka ayaa ku jabtay dagaalka iclaamka waxaana riwaayaadkeedu noqdeen mid la isku halleen karin oo ay tuhinsan yihiin xitaa taageerayaasheeda si ka duwan warbaahinta maqalka iyo muuqaalka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka soo dhalaalay hooshii ay ku aadanaayeen halka kaamiraamaanada alkataa'ib ee xaadir ku ahaayeen furimaha dagaalka waxay wariyaasha idaacadda al andulus iyagana si joogta ah ugu gudbinayeen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah hadba halka uu marayo xaalka
waa hagaag walaalaha muslimiinta ah idan dhegaysanaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan goordhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid ah xerooyinka murtadiinta iyo saliibiyiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareeji doonaa maxamuud sheekh axmed tooshow iyo istuudiyaheena saddexaad haye maxamuud
dhanka kale ciidamadii lagu soo tababaray dalka dibaddiisa u adeegayay danaha shisheeyaha ayaa buudka lagula tuntay kuwaasoo noqday badankooda wax la dilo waxiise soo dhiibay iyo kuwo ka fiigay dalka oo dibadaha tahriib u aaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaana qiray xaqiiqdan caqabad ka yimid waxaa ka mid ah inuu ciidanka burburay ciidanka unityo aad u tababaran baa ku jira unitka danab eh, unitka gorgor eh, unitkan lagu soo tababaray eh, imaaraadka ee la dhihi jiray ee lagu tababaray eh, eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran
haddaba laba sano iyo soo afjaritaanka gulufkii xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxay khubarada ka faalooda arrimaha amniga tilmaamayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso dowladnimo iyo inay soomaaliya isku fidiso waxa la sugtaana ay tahay in iyadoo weerar ah maadaama colkii xasan sheekh maxamuud ay iska difaacday shabaab waxay isu diyaarinayaan dowladnimo waxay isu diyaarinayaan dagaal kale dadkoodii kaydka ahayna weli way u joogaan nimanku nimanku shaqo fiicanay haystaan shaqo aada u fiicanay haystaan niman cadowgoodana yaqaana saaxiibadoodana yaqaana danahooda yaqaana hadafkoodana yaqaana weyaan
waxaan rabaa marka inaan sheego shabaab xoog buu leeyahay maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin realitiga in la sheego waayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse iminka waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo ditor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحان عاوة كغاهد لدونا حلقة دينا فيتامين بي 7 oo loo yaqaano biotin vitaminkan wuxuu ka mid yahay vitaminada ku milma ee biyaha waxaan soo sheegnay vitaminada ku milma biyaha inay yihiin ilaa iyo toban iyo dhowr caawa halkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tacaala vitamin b n oo loo yaqaano biotin biotin wuxuu ka mid yahay vitaminada ku milma biyaha ee alaaba faa'iido badan u leh jirkeena bani aadamka insha allahu tacaala faa'iidooyinka caafimaadka oo b uu u leeyahay jirka bani aadamka waxaa ugu horeeya wuxuu kontaroolaa iskugudubka sokorta iyo ka hortagga ee sokorta inay jirka ku siyaado ama ay ku yaraato ayuu kontaroola sidoo kale wuxuu yareeyaa neerfaha oo wax soo gaaraa jirka wax ka soo gaaro ayuu yareeyaa iyo keliyaha oo mataqaanaa u baahan kara in biyaha laga saaro ama ay biyaha ku bataan ayuu ka hortaga sidoo kale wuxuu ka caawiyaa qofka inuu yareeyo murqa xanuunka ayuu yareeyaa wuxuu sidoo kale hormariyaa caafimaadka guud ayuu hormariyaa biotin ama vitamin b wuxuu hormariyaa inuu isku dheelitiro dufunta jirka uu u baahan yahay sidoo kale wuxuu soo saaraa enerjiga jirka uu u baahan yahay biotin wuxuu kaloo qabtaa inuu soo saaro maadada loo yaqaano amino acidka iyo glucoska saan sheegnayba intaasoo faa'iida ayuu leeyahay halkeen ka heli karnaa marka biotin ama vitamin b waxaan ka heli karnaa ugu horeeya ukunta ayaa ugu horeysa hilibka noocyadiisa kala duwan bataataha noocyadiisa kala duwan midka gaduudan iyo kuwa kale digirta noocyadooda kala duwan tomatoska ama yaanyada bariiska nooc ka mid ah nooca brand loo yaqaano muuska ayaa laga helaa beerka ayaa laga helaa kelida ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa natska ama miraha dhammaantiis ayaa laga helaa iyo caanaha xoolaha meel ay ka imaadaanba dhammaan ayaa laga helaa calaamadaha marka vitamin b hadduu yaraado oo qofka isku arki karo ama b deficiency hadday dhacdo qofka muxuu isku arki karaa kow wuxuu isku arki karaa daal fara badan dhiig la-aan anemia qofka soo wajahdo hoosu dhac xagga oo maskaxda ah qofka soo wajahdo fikirka iyo welwelka iyo dareenka dhan kastaba xusuusta oo hoos u dhacdo labalaba iyo mataqaana calaamadaha xagga g i t ga caloosha oo qofku uu dareemo murqa xanuun tiro badan inuu dareemo tinta oo meesha ka baxda ama marka dambe ay imaato bidaar warwareer oo maskaxda haggeeda ah mararka qaarna qalal inuu qofka ku yimaado ugu dambayntiina awoodda ama immunityga jirka shaqada inay hoos u dhacdo hadduu markaa jirka uu ku bato vitamin b seven overdose uu imaado jirkeena uu ku bato maxaa dhici kara ugu horeyn waxaa dhici kara eh, qofka inuu ku dhaco shuban eh, daal eh, hurdada oo qofku uu ay ku yaraato ama uu waayo gebi ahaanba eh, labolabo keliyaha oo dhagax ku samaysma jirka oo nabro badan ka soo yaaca khaasatan afka iyo faruuraha iyo eeridaas eh, dibirye inuu qofka marar qaar la kulmo eh, caloolmajir inuu arko qofka eh, kalagoosyo xanuun inuu arko eh, in caloosha ay ku badato acidka oo qofka markaas u baahdo eh, daawada gaaska iyo waxyaalaha la midka ah eh, kaadida qofka inuu badiyo ama ay ziyaado oo zaa'id ay noqoto ama haweenka oo kale inay dareemaan eh, premenstrual period waxaa la yidhaahda eh, caadada ka hor xanuun in mataqaanaa uu u yimaado eh, laba beri ka hor caadada ama eh, na- afar iyo toban beri kadib inuu xanuun u yimaado eh, hurdada oo yaraato sokorta oo hoos u dhacdo eh, iyo mararka qaar madax xanuun oo qofka isku arko intaas ayaa la arkaa Eh, qiyaasta marka aan ka qaadan karno vitamin b seven eh, maalintii intay la eg tahay caruurta yaryarka ah eh, dhalashada ilaa saddex sano markay jiraan waxay qaadan karaan toban ilaa labaatan microgram per day maalinta inay qaataan caruurta afar sano ilaa sideed sano waxay qaadan karaan labaatan iyo shan microgram maalintii Eh, caruurta sagaalka ilaa iyo saddex iyo tobanka sano waxay qaadan karaan soddon microgram maalintii dadka waaweyn ee waxay qaadan karaan soddon ilaa boqol microgram per day maalintii ee dadka da-da ah oo konton ilaa i ka badan waxay qaadan karaan hal dhibic saddex miligram aad iyo aad aa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
dowladda federaalka mar walba oo uu askari ka dhinto waxay meydkiisa ku dul garaacaan muusig haddaba maxay tahay ujeeddada arrintan waxaan ka waraysanay nabadoon cilmi xuseen oo ka mid ahaa ciidamadii hore ee soomaaliya weriye muxsin oo waraystay nabadoonka ayaa markii hore weydiiyey inuu si kooban ugu warramo taariikhdiisa bismillaahi Een, aniga dhallinyarnimadeydii waxaan ku soo barbaaray magaalada beledweyne magaalada beledweyne dugsi hoose ayaan mataqaanaa markaan qur-aan ka dhameeyey dugsi hoose ayaan ka bilaabay oo seeraale la dhihi jiro talyaani ah seeraalihii markaan waxoogaa farta ku bartay een, xamar baa reerkii ku jallaa u soo bedeshay nin walaalkay gurigiisa ayaan ku jallaa askariya xamar markaan u soo bedeshay waxbarashadii dadka waaweyn baa bilaabatay kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayay bilaabatay waxbarashadii dadka waaweyn waxbarashadii dadka waaweyn iskuulaadkii la dhigayey ayaan mataqaanaa macallin ka noqday kabacdina anoo dugsi dhexe ah ayaan iska joojiyey waxbarashadii mataqaanaa iskuulaadka mataqaanaa dowladda ahaa duruufo jira awgeedu yimid kabacdi toddobaatan iyo lixdii ayaan goostay inaan askari noqdo oon ku biiray xoogga dalka soomaaliyeed nimankii la dhihi jiray toddobaatii toddobadii dagaalkii etoobiya iyo soomaaliya waan ka qayb galay walow wax yar oo mataqaana ka soo baxay diyo dhow aan tegey faranta haddana wax saas kuma sii raagin waxaan soo joogayay oon ka soo shaqeeyey qaybta lix iyo labaatanaad inta badan ayaan ka soo shaqeeyey Een, magaalada muqdishona waan ka shaqeeyey oo mar baan mataqaanaa ka tirsanaa qaybta seven sevenka loo yaqaan ayaan ka tirsanaa gaar ahaan waxaan ka tirsanaa nimankii baambeyda la dhihi jiray ama muusikada la dhihi jiray oo militariga markii laga soo tago militariga dagaalamo waxaa nagu maqaalo ah inaad ka mid noqotay qaybta loo yaqaana baambeyda soo dhowow maxaa laga wadaa baambeyda een, maxayna u qaybsantaa qoladee adiguna si gaara uga tirsaneed bambey ama muusika waxaa loo yaqaanaa koox ciidamo ah oo rag iyo dumarba leh oo loo tababaray mataqaanaa xafladaha ama munaasabooyinka inay tumaan saddex ciidanna way lahaayeen sida militarigo kalento way lahaayeen asluubtu way lahaayeen beliiskuna way lahaayeen anugu marka militarigaan ahay baambeyd militarigaan ahaa afisyoonaan deganayn meesha la yidhaahdo oo qayb walba oo ciidana waxay lahayd koox iyada u madax bannaan koox iyadoo madax bannaanay lahayd ilaa marar la jamciyo oo mataqaanaa munaasabadooyin waaweyn ay jiraan sida oktoobarti iyo mataqaanaa waxyaabo kaleento ay jiraan oo isu keenta mooyaane kooxuhu way kala gedisnaayeen annaga marka militari baan ahayn afisyoonaan deganayn qaas ahaan waxaan mataqaanaa hoos tegaynay boliis militari nimanka la yidhaahdo ayay baambeydu hoos tagtaa baambeydu niman kataare iyo kabane iyo haysta maaha laakiin turumbooyin iyo waxay yeeriyaan iyo durbaano ay tumaan iyo mataqaanaa ninbaa horkaco maasyeeri la yidhahdo ul u qaada oo horgala usha ku shacartay oo ushaasa macnihii lala socdaa oo ninka muusikada yeerinaya iyo ninka mataqaanaa durbaanka tumaya iyo ninka saxanka garaacaya kulli ninkaasay la socdaanoo gacantaasaa laga fahmayaa mataqaana wuxuu ku leeyahay ninkaasi marka nimankaasaan ka mid ahaa xataa ugu dambeyntii ayagaan ka soo tegey waagii mataqaanaa xamar waana laka bedela hargeysa markii hore nalkakeena loo celiyey hargeyso intuu gaanahaystay ayaan ka soo goostoon ka soo tegey anigu idinkoo bambay aa liidin anigu celiyey baambeyaa hargeysana loo celiyey hargeysaan joogi jirnay hargeysaan ka soo goostay marka aniga si fiican nabadoon qolyaha baambeyda ah waxyaabaha ay tumaan waxaa ka mid ah sidaad ka dhawaajisayba maalmo markaasi la leeyahay waxay istaan u yihiin qaranka sidoo kale waxay u tumaan calanka sidoo kale waxa ay u tumaan qofka markaasi xubin ka ahaa dowladda islamarkaana dhinta macnayaasha ku kala jiro iyo sirta ku kala jirto iyo midda calanka loo tuma ama midda maalin xus ah loo tuma ama midda loo tuma nin dhintay ma isku wada midba mise waxaa jira waxay isku weedaarsan yihiin iyo wax ka dhexeeyo waxay isku weydaarsan yihiin baa jira isku nuuc ma aha tusaale madaxweynuhu wuxuu leeyahay muusig gooniyahoo loo yeeriyo calankuna muusig buu leeyahy laakiin calankii madaxweynuhu waa isla mid wasiirka gaashaandhiguna muusig buu leeyahay taliyaha markaas xeradaas ciidankaasi joogaan xukumaahina hadduu yahay abaanduul hadduu yahay taliya xero isaguna wuxuu leeyahay muusig loo tumuu leeyahay cid kalentay muusig loo tumaalahay ma jirto oo qof ah shakhsiyan ah waxaa marka munaasabad gooniya leh militariga munaasabadiisa oo la dhihi jiray labaiyo tobanka abril la dhihi jiray waxay lahaan jirtay muusiga loo tumo ayay lahaan jirtay ee caan ku tahay ciidanka gaardinaya ee dhibooga ka soo baxaya muusigaa loo tumi jiray leyli sargaalka marka loo soo xirayo ama loo furayo waa loo tumi jiray oktoobarta waa loo tumi jiray mataqaanaa waa loo tumi jiray oktoobarta waa koob iyo labaatanka koob oktoobar iyo labaatanka oktoobar ee maxamed saabdir wadanka u qabtay lixdankii lixdan sagaalkii koob iyo labaatanka oktoobar waqti wadanka qabsaday buu munaasabad u sameeyey oktoobartaas marka dhammaan baandooyinkoodna waa la kulmi jiray sida baanda musico boliis baanda musico military baanda musico asluub waa la kulmi jiray Baanda waa dhammaantood koox.
baanda waa koox waa kelmad talyaaniga weeyaan marka een, munaasabadaha beliiska wuxuu lahaan jiray maalin mataqaanaa dhalashada beliiska la yidhaahdo aan- aan afar iyo labaatanka noofembar iyo waxay garan maayeen meelahaasay ahayd oo loo tumo ayagaa qaas ahaan u tuma jiray asluubta maalin bay lahaayeen oo ay tuntaan macalimiinta ardada dugsiyada mataqaanaa waxbarashada maalinta waxbarashada maalin bay lahayd hooyooyinku maalin bay lahayd sideeda maarsaa la dhihi jiray hooyooyinka dhallinyarada waxaa loo tumi jiray mataqaanaa waqtiga shan iyo tobanka meey baa loo tumi jiray koox kasta ee ka tirsan dowladdaas waqti bay militarigu labaiyo tobankuu lahaan jiray abriil labaiyo tobanka abril marka militariga maxaa loo siiyey waxa loo siiyey waa waagii militariga la caasaasay baa la yidhaahdaa aad iyo aad saasaa loo siiyey sanad kun sagaal kun sagaal boqol iyo lixdan ama lixdan iyo saddexdii lixdan iyo saddexdii waan u malayn militariga in la aasaasay marka koox kasta munaasabadooda ayay tuman jireen ciidamadu haddii munaasabadaas munaasab caama ay tahay sida oktoobarta iyo mataqaanaa een, waxyaabaha la midkaana waa loosu imaan jiray dhammaan saasay ahayd marka si fiican intaa hadda ka dhawaajisay ee aadka u tira badan ee iskugu jirta mid loo tumi jiray calanka ama mid loo tumi jiray maalin astaan ah ama boolis ha dhasho ama militari ha dhasho ama madaxweyne ha loo tumo ama wasiir gaashaandhig ha loo tumo ama xubin kale oo markaasi ka tirsan dowladda ha loo tumo ama mid qolyo madani ah loo tumo ay ha noqoto sida hooyooyinkaad sheegtay ama ardada iskuullada sirta meesha ku jirtee dadka ka dahson ee dadka loo diyaariyee loo tababaree kooxda ah ay og yihiin maxay tahay sirta loo diyaariyey waxay tahay salaamuhu waa kala nuuc waana kala baawar weyn yihiin macnihii kala awood weyn yihiin waana kala mudan yihiin haddana dhammaantood wax mataqaanaa isdaba socdoo aan kala harin weeyaan tusaale een, madaxweynaha waddanka salaan buu leeyahay ama astaan buu leeyahay waxaa la mid ah astaanta mataqaanaa caalanka ayaa la mid ah caalanka dadkii shaleemooyinka geli jiray ayaa ark ama meelaha mataqaanaa lagu kulmo arki jiray ama marka mataqaanaa la dejinayo caalanka habeenkii ama la saarayo dadka joogi jiray caalanka mar alle marka la saarayo mataqaanaa dadku way wada istaagayaan dhammaan waa wada istaagayaan markaas baa la yeerinayaa turumbada iyo wixii markaas astaan u ahay baa la yeerinayaa calankaa loo istaagaya calankaa loo istaagayaa markay turumbadaasu dhammaato oo mataqaanaa salaantii ciidan baa salaan bixinaya ciidankaa salaanta markay dhammaato baa mataqaanaa dadkii laleeyahay fariista inta hore way taagnaa kadaalika madaxweynuhu hadduu yimaado isaguna sidoo kaleento waa loo sara kacayaa mataqaanaa astaanta calankoo kaluuna qaadanaya madaxweynuhu ama wasiirka gaashaandhigu wuxuu leeyahay salaan kaleento gooniyuhu leeyahay wasiirka gaashaandhiga marka shacabku u istaagi maayo laakiin ciidankiisoo keliya u istaagaya caynkaasay ahayd wasiirka gaashaandhigga ciidankiisa waa asaga ciidanka oo dhan ama military ha noqdo ama boolis ha noqdo ama asluub ha noqdo waxa ciidan ee marka ay dowladda ay leedahay oo Nacam.
wada kacayaan wasiirka gaashaandhigga nacam ciidankoo dhan hadday baliis yihiin hadday milatari yihiin hadday mataqaanaa asluub yihiin marba haddii wasiirkii gaashaandhigga la yiri way wada kacayaan oo way wada salaamayaan macnihii ilaa isagu intuu salaantaas qaato uu ka fariisto oo ciidankaas la yidhaahdo haye waad fariisan ama waad nasan kartaan la yidhaahdo dhammaantood way wada taagan yihiin waa tahay nabadoon waxaad sheegtay een, bilowgii fadhiga in kooxdii aad ka tirsaneed ee, banda bambe een, ay ka koobnaayeen rag iyo Iyo dumarba dumar.
marka ragga waan garannay oo waa askartiya ciidanka dumarka qudhooda ma ciidankay ka mid ahaayeen oo militariga miyay ka mid ahaayeen mise waxay ahaayeen dumar markaas looga gol lahaa in uun muusigada ay tumaan maya dumarku waa dumar ciidamada ka mid ah garaaday leeyihiin ninku siduu yahay yeeyihiin hadduu alif la jiro ayagu waa aliflayaal hadday dablayaal yihiin waa dablayaal hadday saraakiila xataa ku jiri karta dumarka een mataqaana isbitooryaal baa ku jiri kara intay derajo ninku qaato ayay qaadanayeen dumarku inta ninku yeeriyana way yeerinayeen because waxa weeyaan gabdhuhu waxay u qaybsamayeen qaar turmooyin yeerinaya iyo qaar durbaano tumaya iyo qaar mataqaanaa suxuun garaacaya inta ninku yeerinayo ayay ye- xataa gabdha maasyeeri wax la yidhahdaa jiro dadka hor istaaga marmar gabar bay noqonayso oo oo mataqaanaa mararka la joogo munaasabadaha khaaska waa kaasa gabdhuhu marka waxay ka mid yihiin intuu ninku qabtay qaban jireen waa laisku wada dhex jiraa markaas.
ciidan weeyaan ayaguna Si fiican.
garaadad derajo sita waa tahay nabadoon ma dhici jirtay koox rag ah ama militari ha noqdaan markaas oo muusig tumaayo ama militari kaloo dagaalamayo ha noqdaan ama boolis ha noqdaan ama asluub ha noqdaan iyo qaybahooda kala duwanba ma dhici jirtay haweeney ama gabar in ay ayada taliyo u noqoto koox rag ah nacam way dhacaysa si fiican gabadhu garaadahay sidato intii aan sidan ama in xataa la mid ah lacala saddex alif waayo gabadha ama waa isbitoore gabdha ama wiilal isbitooriyaala ama saddex aliflayaala ama ka sii hooseeya haddii ay mutaysato in loo dhiibo waa loo dhiibaya wayna xukumaysaa marka maalin dagaal laga reebo maalin dagaal waxa waaye dagaalku orod buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay derbi kabood xataa gabdhuhu inta badan dagaal kama qaybgela hal mar baa waxaa la sheegaa in urur gabdhaa mataqaanaa ay ka dagaal galeen seven sevenkii kabacdina xoogaa xabadihii markay axmaaradii isku fureen bay ba'ay ba'ay ba'ay yireen oo is- cuskadeen gabdhihii sababtaasaa marka looga joojiya dagaal dambe lama geyn karo- lama geyn karo gabdhaha la yiri haddaan kula kaftama adiga ka nabadoon cilmi ahaan welima ku soo martay in ay haweeney taliyo kuu noqoto maya ma soo marin aniga sababta aniga waxa waaye markii hore militari markaan dibowga ka baxay madaafiicda goobta ayaan mataqaanaa aan- aan- ayaan qaatay tababarkooda madaafiicda goobta tababarkooda markaan ka baxayn anoo madaafiicda ah oo dagaalkii seven sevenkii intii aan ka qayb galay madaafiic baan uga qayb galay kabacdina baambay baan noqday oo mataqaanaa mataqaa gabar ima xukumin marna waa tahay nabadoon een, xilli dhow waxaa jirtay een, in ninka la yiraahdo bashiir axmed salaad oo isaga ka mid ah culimmada dowladda federaalka u fatwoodo oo ka calaancalay islamarkaana een, uu dhaliil ka muujiyey muusigada loo tumo xubnaha dhintee ka tirsan dowladda federaalka ama markaasi ha noqoto xubin saro oo sida madaxweyne ama wixii ka hooseeyo ilaa sargaal ciidan laga soo gaaro ma jirtaa waagaas in loo tumi jiray ciddii dhimata oo markaasi mas-uul ah amaba ka tirsan nidaamkii kacaanka ahaa ee shuuciga ahaa ee dalka soo maray in loo tumi jiray muusig markii la joogo janaasadiisa ama halkii lagu aasi lahaa bismillaahi een, way jiri jirtay een, tusaale ahaan een, haddii magaalo weyn la joogo sida hargeysa iyo xamar oo kaleeto iyo kismaayo oo kaleeto la joogo ama baydhaba la joogo waxa weeyaan baambey badan baa laga ciidan badan baa laga helaya baambey ah nin sargaal oo sarreeya hadduu u dhinto koox baa u timi jirtay oo muusika meydka muusika meyd muusik la yidhaahdaa jirta haddii lacalla magaalooyinka yararkaa la joogo ama duurka militarigu joogo oo mataqaana baambeydu aysan jooginna wax turumba la yidhaha ciidanka oon nin turumbateriya la yidhaahdo ayaa ciidanka ka mid a ninkaasaa turumbada yeerinaya keligii isagoo ah anigaanuba waan yeeriyey mataqaana meyd dhintay turumba waan u yeeriyay aniga laftarkeygu ilaahay anaga cafiye marka aan waa kaasaa waa loo yeerinaya meydka asagoo lagu salaynayo hadba derajadiisu qofka intay la eg tahay muusikada markuu ninku nin sargaal sare yahay muusika saa'ida iyo ciidan badan iyo ayaa u imaanaya rucleyn badan baa dhacaysa ama qof markuu askari yar oo iska dhintay yahay mataqaana ama qof derajo yar u yahay waxaa laga yaabaa hal qof inuu mataqaana muusikadii soo yeeriyo oo turumbo qaato cidda markaas muusigada loo tumaayo ama turumbada loo yeerinaya ka mid ah dowladda xilligaasi jirta ee uu ka dhintay ma cid dagaal kusoo dhimataa mise cid waliba markaa dhimato ama tiisa ha u dhinto ama cudur kale ha u dhinto ama dagaal ha kusoo dhintee cid walbaoo dhimato oo markaasi nidaamka ka tirsan ma loo yeerinaya muusigada mise waxaa gooni la ahaa ciddii markaasi dagaal kusoo dhimato muusikada waxaa gooni la ahaa nabadda dagaal iyo dagaal la-aan ma ahayn dagaalka ciidanku waa ku leeday muusigana looma yeeri jirin waayo looma taaghayaba ama ninkii inta soo dhaawacma magaalo yimaada mataqaanaa fog dagaalka ka fog yimaada oo sargaala oo mataqaanaa nin weyna halkaas ku dhinta waa loo yeerinaya muusig laakiin askarta inta badan way iska la jirta mana loo yeeri jirin marka magaalooyinka nabaddaa unbaa meydka muusig loo yeeriyaa mooyaane dhulkaas dagaaladu ka jiraan tobantambu baa loo aasayaa meydka musigmusigna maba taal faranta
nabadoon marka weli ma isweydiisa adiga ka shaksi ahaan mise haddaan si kale u dhiga ma ka warqabtaa macnihii markaasi ku jiray ama sirtii markaasi ku jirtay qof meed ah oo ama qabrigiisi la joogo ama janaasadiisi la joogo in muusig loo yeeriyo oo korkiisa lagu bodboodo oo markaasi lagu rucleeyo macnaha ku jiro ma laidiin sheegay ama ma ka warqabta nalagama sheegin oo horta nalama dhihin saas iyo saasaa looga gun leeya nalama dhihin laakiin sida fahmay ama aad fahmaysid waxa weeyaan askarigan maskiinka oo jaahilkaa ama derajo halaada amiyaanu lahaanne baa lagu qaldi ka nool baa lagu qaldayaa muusikada kan lagu yeerinayo waa lagu jecel yahay nin la jecel yahay oo la munaasabada la sawootinayaa tahay baa laga wadaa waa kaasaya oo ma aha wax markaasi loogu baroor diiqaayo ama loogu cataawaya kan dhinta ma ahe kan noola waxa laga dhaadhicinaya wax laga dhaadhicinaya nin la rabo inaad tahay saasaa lagu cabaadaya saasaa lagugu oynayaa saasaa mataqan lagu qadarinayaa saasaa lagu muubinayaa nin qaran baa tahay nin heer saraa ha tahay soo dhimo oo ha ka baqin dagaalka macnuhu saas weeye oo waxay la mid tahay marka hooyada wiilkeeda yare aan hadalka fahmaynin u heesto si ay markaasi dhegaha oogu shubto kan kurayga ahee aqalka dacalkiisa fadhiya nacam saasay la mid tahay waa tusaale annaga hadda islaamka islaamka ninka shahiidkaa nin qaaliya weeyaan dadka ninka ugu qaalisan weeyaan kaasoo kaleentay u haystaan ayaguna inay yihiin wadani dalkiisa u dhintay daljir danjir daljir sooma arg taalooyin la sameeyo layiri daljir baa loo sameeyo daljir maxaa laga wadaa ama danjir maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa raggii leeday nin waddankii u dhintay baa waddani baa tahay oo mataqan waa lagu xasuusanaya weeyaan macnuhu dhegaystayaal guud ahaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلام